halkani waa raadyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay rediyo ergo dhoto warji kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaadaha barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa talaado taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha koow iyo tobanaad ee nofembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah daadad ka dhashay roob ka da-ay magaalada beledweyne oo hakeeyey shaqadii garoonka magaalada oo gargaar uu ka degi lahaa isku socodka gaadiidka magaalooyinka boosaaso iyo qardho oo hakaday markii ay go-day buundo u dhow magaalada boosaaso roobab ka da-ay gobolada mudug iyo bari oo daadad ka dhasha ay xoole ku dileen deegaano ka tirsan goboladaasi gargaarkii ugu horreeyey oo loogu talagalay dadka fatahaadu ay ku saameysay gobolka gado oo maanta laga dejinayo magaalada baardheere deegaanada puntland oo laga mamnuucay fuustooyinka caagga ah ee biyaha lagu shubto waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha wararkii qiimaha xoolaha codadkii dhegaystayaasha barnaamijka gobaad iyo weliba wararkii saadaasha rabaabka iyo fatahaadaha marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan taysiir
kumanaan qoys oo uu saameeyey dhulgariir toddobaadkii hore ku dhuftay gobolka cotabato ee dalka filibiin ayaa u baahan kaalmo bini'aadamnimo in ka badan boqol iyo siddeetan kun oo qof ayuu saameeyey dhulgariirkaas dadkaas oo markii horeba nuglaa nolol ahaan ayuu xaaladooda uga sii daray dhulgariirka sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka waxay u baahan yihiin hooy biyo nadiif ah iyo raashin madaxa hay-adda bisha cas ee filibiin richard gordon ayaa sheegay in qoysaska aysan u arkin guryahooda meel nabad ah oo ay ku noqon karaan dhulgariirada dartood booliska giriiga ayaa shalay qabtay kow iyo afartan qof oo muhaajiriin ah iyagoo ku dhex dhuumaalaysanaya qaboojiyaha gaari konteenar ah oo marayay waqooyiga dalkaas sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda dadka la qabtay waxay u badnaayeen dad u dhashay afghanistaan ma daarnayn qaboojiyaha gaariga ee dadka laga soo saaray mana jirto cid ay waxyeello soo gaartay hase yeeshee booliska giriiga waxaa laga soo xigtay in qaar ka tirsan muhaajiriinta ay codsadeen gurmad caafimaad bar kontarool ayuu boolisku ku joojiyey gaariga waxaana la xiray wadihii iyo muhaajiriintii la socotay toban maalin ka hor meydadka sagaal iyo soddon qof oo la rumaysan yahay inay ahaayeen muhaajiriin u dhalatay fiyetnaam ayaa laga helay qaybta dambe ee qaboojiyaha gaari marayey meel u dhow magaalada london laba qof ayaa dalka britain maxkamad loogu soo taagay dhacdadaas iyadoo sideed kalena lagu hayo fiyetnaam dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo donald trump ayaa si rasmi ah ugu wargelisay qaramada midoobay inay doonayso ka bixista heshiiska caalamiga ah ee baariis ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada sida uu shalay shaaciyey xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeo ka bixitaankan oo qaadan doona muddo sannad ah waa kii ugu horreeyay ee noociisa ah go-aankan ayuu horay u ballanqaaday madaxweyne trump si uu u kobciyo saliidda gaaska iyo dhuxusha warshadaha maraykanka wuxuu noqon doonaa taariikhda dalkii ugu horreeyey ee bannaanka ka joogsada axdigaas caalamiga ah warqad ee waaxda arrimaha dibadda maraykanka u qortay xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa saacadda howlgelinteeda marka la eego wuxuu dhammaystirkeedu ku beegmayaa maalin kadib doorashada madaxtinimada maraykanka oo ku aadan afarta noofembar ee sanadka soo socda ee laba kun iyo labaatan kooxaha u ololeeya arrimaha deegaanka ayaa sheegay inay rajeynayaan in trump looga adkaado doorashada si uu u soo baxo qof kale oo diyaar u ah inuu dib ugu biiro axdigan wararka arrimaha bini'aadinimo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah rediyo ergo dot o r g dhanka bogaga xiriirka bulshada ee facebooka iyo twitterkana aad rediyo ergo ayaad nagu heli kartaan aan dib idinkugu celiyo leyle cabdi maxamed iyo faahfaahinta qodobada idaacadda ergo ee maanta
waa tahay dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban haddaynu ku horumarno barnaamijkayaga maantana daadad ka dhashay roob ka da-ay magaalada beledweyne ayaa hakiyey shaqadii garoonka magaalada oo gargaar uu ka degi lahaa wariyaha raadiyo ergo axmed cabdi xuseen ayaa wararkii u dambeeyey halkaa kasoo diray roobab xalay ka da-ay muddo lix saac ka badan oo soo gaaray subaxnimadii hore saakay beledweyne ayaa sababay inuu xirmo garoonkii diyaaradaha waas khaliif waxaana sidoo kale roobka uu biyo dhigay waddooyinka beledweyne garoonkan ayaa waxaa ka degay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay gurmad taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda garoonka diyaaradaha waas khaliif ee beledweyne ayaa ergo u xaqiijiyey in kow iyo toban diyaaradood oo lix ka mid a ay wadeen gurmad ay maanta ay baaqdeen maray ku-xigeenka garoonka diyaaradaha waas khaliif ee beledweyne odowaa aamin jaamac ayaa iiga warramay xaaladda garoonka iyo meelaha ay biyaha ka galeen waxaana weydiiyey sida ay biyaha garoonka u saameeyeen
kale saameynta waa isaga jeedaa hadda dartii masiibada ku dhacday wixii u imaan lahay oo xoolihii u imaan lahaa iyo raashimadii iyo muusuud iyo madaxdii u imaan lahayd haddii ayba imaan waayeen yaa saameynta ugu weyn waa gargaarkii oo la waayo oo loo waayo karoo la-aan daraadiis waa gartay marka sidou u xirmay marka garoonka diyaaradaha ugaas khaliif waxay u xirmay roobabkaas xoog xooga badanaa sagoogaas iyo sooraga dhabay diyaaradaha biyuhu ay marka karaweygaaga buuxaysama xiliyada roobka aniga sidaasaan ku ogaay dhowr ayaamood oo noqonay laakiin waxaan xaqiiqo ah hadduu roobdo inayna diyaaraduhu soo tegi karin waa xaqiiqo marka wax wafti wax mucaawin ah oo imaan karaa uma jiraan haddaana xal loo helin garoonka waa gartay roobka haddii uu doo marka maxaa dhib hoo jiro maxaa maxaa garoonka ka qaldamaya hadduu roob doo badbaha diyaaradu ay xagaa ku dhufataa biyo buuxsadaan marka diyaaraddana ma dhegi karta mar biyo ku jiraan ma dhegi karta xagga ma ogola qolada taraafiku ma ogola in diyaaradaha amnigooda xumaana oo shil ayaa ka dhacay meeshaas garoonka bayisan hadday diyaaradu degto shilaa ku dhacay diyaaradii magarat ayay qusaysaa nimankaas taraafiga ah oo xisaaban dhaqdhaqaaqa garoonka nimankaasa xisaaban marka waa xayiraan markay garoonka ubiyo yeeshaba xilli kasta oo roob jirana biyahaas garoonka waa fariisaan oo maba laga waayo waa gartay marka xaggee ugu daran oo ay cilada qabsataa garoonka markii uu roobabkan doo oo u baahan in la xaliyo
garoonka oo dhama kolleyba waa hal meelaha ugu daran oo meesha hore ay caga dhigataba marade markii ay socoto oo ay xoogaa ay koraaracdo ilaa iyo shan boqol oo tallaabo markay hore u dhaafto meesha ay cagaha dhigato ayaa waxaa la galaa meel xoogaa tag oo biyuhu ay garoonka kusoo yaaciyaan halkaas aad iyo fariisin ah marka diyaaraddu way ku qarimaysa ma ma suuragal maaha inay fadhiiso marba haddii ay biyahaas jiraanoo mana loo ogolo nimanka amniga xisaaban garoonka fasax ma siiyaan diyaaradaha digitaalkooda mar haddii biyo jiraan waa gartay maadaama muddo garoonka ka shaqaynaysa sidee wax loogu qaban karaa ayaad si leedahay waxaa wax loogu qaban karaa in ummadda iskaashato gobolka degan iskaashi ay samayso hadday dadaal sameeyaan isla markaasna la helo hay-ado kale oo caalamiya ama madaxda maamulka oo heshada loo sare ay isku kalifaan inay dadweynaha ku baraarujiyaan cidi kale la kaalmaysan karaan ay la kaalmaysaan haddii kolleyda loo guntado arrimahaas waxbaa laga qaban lahay marka kolleyda nimankaasaa noo sheegay inay dadaal wadaan dadaalkiaana ka sugaynaa
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aad doonayso inaad ka qayb gasho barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo ama aad xaaladda deegaankaaga ka hadlayso inaga soo wac nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban markana dhegaystayaal waxaaad ku soo dhowaataan wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada guriceel wariyaha raadiyo ergo cabdirasaaq xirsi haajirow ayaa halkaa ka soo diray
kulan waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo idinkaga imaaneysa magaalada gurceel ee gobolka gelgaduud magacaygu cabdirasaaq hajirow haddii aan ku bilowno suuqa ariga ee magaalada gurceel heerkooda ee ariga dhoofka ayaa magaalada gurceel maanta lagu kala iibsanayaa shan iyo toddobaatan dollar heerka labaad ee ariga dhoofkana suuqyada gurceel maanta waxaa la kala siisanaya toddobaatan dollar halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo lixdan iyo shan dollar ariga dibaaxa ayaa heerka saylada gurceel maanta ka maraya lixdan dollar heerka labaadna waxa uu ka marayaa konton iyo shan dollar halka heerka saddexaad ee ariga dibaaxa saylada gurceel maanta uu ka marayo shan iyo afartan dollar horkida jaqiiqda ayaa heerkood maanta hiilada gurceel lagu kala iibsanayaa shan iyo soddon dollar heerka labaadna soddon dollar halka heerka saddexaad lagu kala iibsanaya shan iyo labaatan dollar cawka axmed oo ka mid ah dilaalinta sayladda ariga ee magaalada gurceel ayaa idaacadda ergo u sheegay in roobab lixaad leh oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay deegaano hoostaga degmada gurceel ay saameyn ku yeesheen xoolihii miyiga laga soo safrin jiray ee la keeni jiray suuqyada gurceel taasoo saameyn ku yeelata sida uu sheegay ganacsatada suuqa ka iibsata xoolaha oo suuqyada ka waayay nooca ariga ay doonayeen xoolaha qiimahoodu waa siyaali kaaga dhow siyaali hore iy kaaga dhow yihin hayeeshee ariga jarka xoogaa yara beeciisa hore waa dimay laakiin ariga kale heersana ariga jarka maxaa ka bedel
meesha siddeetanka ayadoo toddobaatan shan mawlidka beeca mawlidka ayaa go-ay haddana weli wax aruursada mooyaane cid weefidaan uma taagna ariga xasaamaan dhaqaalka soddon dollar joogaan heerka labaadna heerka labaad waa labaatan iyo toddoba jooga waay waxaad ka warantaa maxaa arigii miyika imaa jira ma yaraada mise waa bad ariga waa yaray waa yaryahay barwaaqa u dhacda hay maxaa usoo yaraanta roob roobka hay waa jirka lala meelo soo mare la wey waa xoogaa ma kordhin laakiin dadkii dalabka rabay ayaa waayey xoolihii marka xoolihii yarada suuqdooda ka baxay ma kama baxin waana ku jiraan laakiin lacagtii xoole sidii hore markay yaraadeen ayaa isbeddel yimid hay beecii hore lagu dhexdhici maaha hay wali dhoofkii dhoof wax dhoofaya waxba ma dhoofaan hadda maanta inshaalla ariga ayuu badan yahay shalay ayuu shalay ayuu yaray hay maanta ayuu dhanka kalena saylada geela ee magaalada gurceel haddaan aadno maanta heerka koowaad ee geela dhoofka ayaa saylada gurceel lagu kala iibsanayaa toddoba boqol iyo siddeetan dollar halka heerka labaad lagu kala iibsanayo toddoba boqol oo dollar heerka saddexaad ee geela dhoofka ayaa maanta saylada gurceel ka maraya lix boqol iyo konton dollar geela dhaqaalka ayaa heerka wasaylada gurceel maanta ka maraya kun iyo boqol oo dollar heerka labaadna wuxuu ka marayaa sagaal boqol oo dollar halka heerka saddexaad ee geela dhaqaalka saylada gurceel maanta lagu kala iibsanayo sideed boqol iyo konton dollar geela qaliinka ah ayaa saylada gurceel maanta ka maraya heerka koowaad lix boqol iyo konton dollar heerka labaadna wuxuu ka maraya lix boqol oo dollar halka heerka saddexaad ee geela qaliinka ah maanta saylada gurceel lagu kala iibsanaya shan boqol iyo konton dollar cumar xaaji oo ka mid ah dilaalinta saylida geela ee magaalada gurceel ayaa idaacadda ergo u sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay geelu uusan wax isbedela ku imaan waxaana uu sheegay in tirada geela suuqa loo iibkeyna toddobaadyadii lasoo dhaafay uu kordhay taasoo sida uu sheegay cumar sabab u ah in roobabka oo si weyn uga da-ay deegaano aada ugu dhow gurceel ay xoolo dhaqatadii kusoo dhowaadeen magaalooyinka xubintii qiimaha xoolaha ee maantana waa nageynta
kuleeraha wuxuu ka mid yahay cudurada lagu kala qaado biyaha oo loo yaqaan waterborne disease ayuu ka mid yahay calaamad ahaan qofka markuu ku dhaco wuxuu keenayaa shuban aad u tiro badan oo biyaha wuxuu keenaya matag fuuqbax garaaca wadnaha oo zaa'ida qofkiioo dareema oon aad u tiro badan iyo kaadidiioo yaraata murqa xanuun iyo calo xanuun badan oo lagu arkayo qofka markuu ku yimaado intaasoo dhan waxaa sababahaya fuuqbaxa ku yimid oo luminaya biyihii jirka ku jiray iyo cusbooyinka jirka ku jira aad u luminaya ayaa wuxuu sababaya qofka in intaasoo calaamadood ay ku yimaadaan marka laga hadlaayo cudurkan koleeraha ama daacuun calooleedka inta badan waxaa sababa nadaafada aada u liidata maxay sababaysaa marka qofkaasi maxaa ku imanaya marka qofkii waxaa ku imanaya inuu isticmaalo biyo aan nadiif ahayn inuu isticmaalo cuntooyin aan nadiif ahayn kuwaasoo sababi kara inuu ku yimaado xaaladiisa caafimaade inay khatar gasho aada ugu imaan kara marka inta badan wuxuu aada ugu badan yahay dadka bulshooyinka aad mataqaanaa noloshooda aada u hooseyso oo dadka badan ay meesha ku dulnool yihiin caafimaadkooda uu aada u liito waxa aada ugu muhiimsan waxay tahay waxa loo yaqaano sanitationka oo ah mataqaana nadaafada qofka iyo qoyska iyo bulshada ayaa laga maarmaana haddii marka nadaafadii aada u hooseyso dhinacii bulshada dhinacii qoyska iyo midii shaksiba intaba waxaa keeni karta in cudurkan aada u fido waxaana aada u sababay isticmaalka la isticmaalaya biyaha aan nadiifka ahayn waayo inta badani meelaha ay isku dhow yihiin biyaha laga cabo ceelasha
waa tahay dhegaystayaal idaacadda ergo ayaad nagala socotaan tabinteeda maanta ayaan ku guda jirnaa eh isku socodka gaadiidka magaalooyinka qardho iyo boosaaso ayaa hakaday markii xalay ay go-day buundo u dhow magaalada boosaaso oo daadad roobabka ka dhashay ay halkaa ku fataheen sida ay xaqiijiyeen booliiska hal qof ayaa ku dhintay afar kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray kadib markii gaari ay la go-day buundada dhaqdhaqaaqa waddada ayaa hadda joogsaday waxaana gawaaradii galayay ama ka imaanayay labada magaalo ay noqdeen kuwo hadda aan shaqaynaynin wariyaha raadiyo ergo ee magaalada boosaaso yuusuf cabdi shire oo hadda ku sugan magaalada garowe ayaa warkan halkaa kasoo diray waxaa ilaa xalay waaqid ku yimid isticmaalka waddada laamiga ah ee xiriirisay magaalada boosaaso iyo gobollada kale ee dalka taas oo ay saameyn ku yeesheen roobab lixaad leh oo dhowrkii cishe ugu dambeeyey ka da-ayey deegaano ka tirsan gobolka bari waxaana la sheegay inay sababtay go'itaanka waddada daadad ka dhashay roobabkii ka da-ayey dhowrkii cishe ugu dambeeyey deegaanada puntland hal ruux ayaa dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen shil gaari oo xalay ka dhacay duleedka magaalada boosaaso sida uu xaqiijiyey taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamed shilkan oo ka dhacay meel ku dhow deegaanka yalho oo qiyaastii afartan kilomitir u jirta magaalada boosaaso ayaa la sheegay inay waddadu kula duntay gaari nooca raaxada ah oo u socday magaalada boosaaso waxaana dadkii ku dhaawacmay shilkaasi hadda lagu dabiibayaa isbeddelka weyn ee magaalada boosaaso taliyaha booliska ee gobolka bari ayaa sidoo kale sheegay inay go-aan tahay waddada kadib markii roobab hiigaan ah oo halkaasi ka da-ayay maalmihii lasoo dhaafay ay sababeen burbur iyo godad ka samaysmay laamiga dheer ee isku xira boosaaso ilaa gaalkacyo isagoo ku wargeliya kontaroolada degmooyinka ka agdhow deegaanka yalho ee shilku uu ka dhacay inay hakiyaan gaadiidka labada dhinac inkastoo uu marin muhiima u yahay jidkan hadda go-aan shacabka u kala safra magaalada dekeda le ee boosaaso iyo gobollada kale ee dalka ayaa haddana waxaa socda dadaalo ballaaran oo maamulka puntland uu ugu jiro sidii gaadiidka loogu furi lahaa waddo kumeel gaara oo ay hadda isticmaalaan inta dib loo dhisayo burburka ku yimid laamiga weyn sidan oo kale waxaa jira meelo ay burbur ballaaran ku sameeyeen roobabkii ugu dambeeyey ee da-ayey gaar ahaanna inta u dhexaysa boosaaso ilaa garowe oo qaybo ka mida laamiga aysan hadda isticmaalin gaadiidka u kala safra intaasi yuusuf cabdishire radio ergo boosaaso
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo tobintayada maanta ayaad dhegaysanaysaan markana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa magaalada muqdisho toddobaadkan kasoo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo cabdiwahaab maxamed ibraahim
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho magacaygu waa cabdiwahaab maxamed ibraahim barnaamijka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah doctor cawaale maxamed cabdulaahi oo ka howlgala isbitaalka caalamiga ee muqdisho waxaana uu ka jawaabi doonaa su-aalaha ay dhegaystayaasheena soo weydiinayaan bismillahi raxmaan raxiim aadaad umahadsan tahay cabdiwahaab waa hagaag waxaan siinayaa dhegaystaha ugu horeeya iyo su-aasha uu rabo inuu weydiiyo dhakhtarka inuu uga jawaabo asalaamu calaykum anigoo oo magacaygu yahay mustaaf cabdille maxamuud waxaan joogaa cabdiseerey gobolka kubada hoose niyahow xanuun oo caloosha gooryaal iyo waxyaala sidaasa gooryaalkaas ay dhibaya bal naftarka waxaan weydiin lahaa gooryaanka waxa lagu daweeyey idiin sheego
mar labaad mahadsanid faarax su-aashaada waad ku mahadsan tahay calool xanuunka inta badan waxaa lala xiriiriyaa nadaafad xumada markuu inta badan dadka ay ku nool yihiin meelaha webiyada iyo dhulka dhoobeyda beeraha iyo ay ku nool yihiin ama dadka xoolo dhaqantadoo kale waxaa aada ugu badan cudurada inay dhahaan gastroenteritis wasaqdoo kale inta badan waa lala xiriiriyaa oo guryahoo kale iyo nadaafadoo kale aad iyo aad loola xiriiriyaa raashinka oo si fiican loo karinoo kale waa lala xiriiriyaa waxyaabaha kaloo lala xiriiriya waxaa kaloo kamid a suuliga iyo markay iska agdhow yihiin iyo musqusha ama maxaa la yiraahdaa iyo iyo iyo iyo meesha raashinka lagu karinayo kale aad iyo aad ayaa ayagana loola xiriiriyaa infectionadan inta badan markii qofka ku yimaado waxaa keeni kara bacteria waxay dhaheen ma aragto waxaa ugu badan ecolai iyo bacterias ay dhahaan fibrio cholera jirto soomaalida cholera u yaqaanaan waxaa kaloo keeni kara shigaala kuwaas bacteria waay parasite keeni karo ameba iyo intermeba histolytica iyo ascaris kuwaas ay dhahayaan oo kale iyo kuwaas oo kale ayagana way keeni karaan jardiay waa keeni karaan viruska waa keeni karaa ilmaha yaryar markay jiraan oo kale aada ugu badan yahin laakiin da-diisoo kale waxaa aada ugu badan bacteriyada oo nadaafad darada ka timaado iyo parasite khayraadkaas oo askaariska iyo waxyaabahaas oo kale talada ugu fiican aan siina waxay tahay inuu horta kow uu saxrada la baaro la ogaado saxrada bahalka keenayo laba in la sameeyo kale nadaafada iyo lagu dadaalo raashin kulul uu qofkaas isticmaalo biyo badanna uu cabo saddexna daawooyinkii loo isticmaalo haddii bacteria tahayna uu qalajiyey ama antibiotic isticmaalo haddii parasite uu keenayna antibaracitic inta badan dadka gobolada ku nool waxyaabaha aan kula takalin waxaa ka mid ah inuu antibarasite uu lixdii biloodba iska isticmaalo daawada ugu muhiimsan ee tahay albendazol ama mabendazol waxaa filayaa in dhegeystahaasi uu jawaabtaada ku qancay dhegeystaha kale ayaa markan siinaya iyo su-aasha uu danaynayo in looga jawaabo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa canigo joogto magaalada gaalkacyo daktarka waxaa weydiinayaa dumarka markii caawigu ku dhacdo markii caawiga igu dhacdo xanuun ayaa dareemaa dhabarka iyo salyaha iyo madhicirka canab waad mahadsan tahay runtii dumarka inta badan markay yaryar yihiin oo caadada ay ku cusubtoo kale waxyaabaha caadada calaamadaheeda waxaa kamid a inay gabadha xanuun yar dareento xudunta meesha ka hooseysa ama meesha la dhahaan u yaqaanaan inta badan gumaarka qofka inuu xanuun ka dareemo gabadha ay dhabarka xanuun ka dareento dumar qaarkood waxay leeyihin naasaha ibtooda xanuun ka dareemaan qofka general malis waxay dhahaan ama jir go-go iyo waxyaabahaas ay inta badan caadada leedahay weliba maalmaha intaysan imaanin oo kale calaamadas lagu yaqaana madax xanuun labolabo raashin xumo waxyaabaha lagu yaqaana ayay kamid tahay marka caadada ah soo mar walbaad aragtid oo kale inta badan waa inaa ogaataa adigana aad ku tala gashaa nadaafada samaysaa biyo badan aad cabtaa raashinka intaad cuni kartid aad qaadataa energy badan aad heshaa haddaada intaas aadan sameynin waxaa suurtagal inaa dhiigi aad ku xanuunsatid ka fogow daawooyinka xanuun baabiyaasha sida daawooyinka nsaids non steroidal anti inflammatory drugs asubrinka iyo kuwaasi ka fogow dhiigbax badan ay kuugu keeni karaan inta badan haddii xanuun aada u darnaado la xiriir dhakhtar caafimaad haddii kale barastamool ka badan annaga uma talada ugu fiican taasay noqonaysaa haddii dhabarka xanuunka uu zaaid yahayna waxaa sameynaysaa un boomatooyin kremisa oo dhabarka loo isticmaal kuwaas isticmaal wixii intaas dheer waxaad sameynaysaa dhakhtarkaaga la xiriir dhegeystayaasha doonaya in barnaamijka cod uga soo duubaan gudaha soomaaliya waxay si bilaash ah ay usoo wici karaan lambarka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban haddaba fadlan si dhakhtarka ugu fududaato inuu bixiyo jawaabta ku habboon ee xanuunka aad ka sheeganaysid waxaan kugala talinaynaa in weydiintaada aad ka hormarisid magacaaga deegaanka aad joogtid iyo da-daada iyo haddii ay jiraan wax aad tirsanayso inay sabab u yihiin xanuunkaaga waa hagaag doctoore markan waxaan eegayaa dhegeystaha kale ee doonaya in uu doctoorka weydiiyo su-aal raadiyo orge waa idin salaame aniga magacayga maxamed fahaan ogyahay waxaan ka cawanayaa doctoorka inay weydiiyaan rabo cudurka xanuunka keliyaha iyo maxoga iyo madhacrinta ayaan ka joogsalahay waana isbaari exishin waxaan waxsana iga sheegeen waana exishinku daawadiisa waana isticmaali mana ka bogsoonayo waaga doctoorka aan wax ka weydiiyaan rabo wasalaamu calaykum maxamed waad mahadsan tahay runtii maxooga iyo kelyaha iyo dhabarka calaamadaha lagu yaqaan infectionka ay kamid yihiin walow aniga su-aalo badan aan qabo oo qaabka marka la qaadayo infectionada la qaadayo hore waxaad u sheegtay in infection kaadi lagaa qaaday infection lagaa helay laakiin qaabka loo qaadaya su-aal badan ka taaganta inta badan gabdhaha anaga shabaada noo jooga dalka oo dhan qofka xataa ma siiyaan tacliin ama education ku aadan maxaa la yihahdaa qaabka loo qaadayo kaadida waxaa muhiima qofka marka saddex uu kaadida bil subax alaseedi inuu kaadida soo qaado talabaad oo ah in nus maxaa la yidhahdaa qeybta koowaad inta kaadida dhaafta qeybta dhexe oo midstream urin ay dhahaan oo kale inuu qaado haddii infection marka lagu arko waxaa muhiima maxamed inaan ogaano haddaad xaas leedahay xaaskaaga waa in lagula daaweeyaa hadda muddooyinkaa dambena ragga waxay bilaabeen wax la yidhaahdo waxyaabaha guurka oo qarsoodiga ama qudbasirida ay dhahaan oo kale haddii aad leedahay xaas saas oo kalea ayadana waa in lagula daaweeyaa adiga lagu daaweeyaa xaaskaaga kala daaweeyaa dana biyo badan aad cabtaa infectionkaaga la fiiriyaa haddii marka daawooyinka qalajiyaasha oo markaas dhakhtarka kuu qoray wax kuu tari waayaan waa in la baaraa culture ama beeritaan waa in la sameeyaa kaadidaas taasaana wax badan xallin karto waxyaabaha bakteriyada ugu badan ee keeni karta kaadida infectionka waa ecolai ayada la mid waaye waxaa kaloo keeni karto waxyaabahan ay dhahaan calabsela daawo infectionada waxyaabaha inta badan keeni karo waxaa kaloo keeni kara infectionada kaadi haysta waxay dhahaan kuwa ay dhahaan sexual transmitted disease sida jabtada ama naysiriya gonorea calamedia labadaas ayagana inta badan galmada ay ku gudbaan syphiliska ama soomaalida sfilta u yaqaanaan ayagana waxyaabaha ku gudbay kamid tahay sexual transmitted disease ayagana infectionada waxyaabahaas ay leeyihin inta badan dumarkoo kale waxaa la dhahaa xoogaa aaday ugu badan tahay infectionka kaadi haysta ku dhacdo sababtan wax kale maaha waa yurathrahooda aada u gaaban oo afar centimeter lagu qiyaaso halka ragga uu yahay labaatan centimeter taa ayaa marka waxay keenaysaa inay dumarka aad iyo aad ugu nuglaadaan iyo spacekoo aad iyo aad u yar oo ah maxaa la yidhahda kaadi heesta iyo meesha ilmaha laga dhalo iyo saxarada meeshay ka timaan saddexdaas meelna inay aad iskaaga dhow yihiin soo marka nadaafadoo kale gabadhoo kale mararka qaarkood kuwa qaarkood aqoonta waa leeyahy laakiin kuwa qaar ka mid a dumarka ayaa waxaa laga inay nadaafadda aqoonoo ay suurtagal tahay meeshoo dhan in hal mar ay wada nadiifiyaan soo marka taasaa marka waxay keenaysaa mararka qaarkood infectionka inuu ka yimaado meesha saxarada uu u gudbo dhinaca ilmaha laga dhalo kadibna kaadi heesta infectionada wada gudbo asigoo kale ninkaasoo kale oo dhallinyarada oo kale haddii aad aragtid oo kale dhabar xanuun waxyaabahaas waxyaabo kale oo keeni karaa jiro miisaankaaga hadduu aad u weyn oo kale waa keeni karaa haddii wax culus aad qaadid oo kale maadaama aad gobol joogtid oo kale way ka imaan kartaa soo marka waxyaabahaas oo dhan ayagana in laga fogjignaado kale waaye بسم الله الرحمن الرحيم إن أول نعمة مهلة شقالها راديو إركو وايد سلام دمانتينا إن وعكران وكسؤال لي قبل قعين مغالب بولي إن مانتا وحن شرعي برنامج كراديها إن أي سؤال ويديو إن سؤال شاس وأح محاكينا استريسكا إن إن هدي مرلا بالك سؤاليو محاكينا حنونك استريسكا محاكينا wadamaadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
stresska waa cudur ku dhaco maskaxda psychologically aniga jirka waxaan kala qaybinaa psych iyo psycho iyo wax la dhaho body cudurka wuxuu ku dhacayaa nafsada ama nafsaani ahaan qof ku dhacaya qofka walwal badan ayaa qabanayo qofka wuxuu ka walwalayaa ama dhaqaalahaan dhibaata ugu timaado ama ha ugu timaado socially familkiisii xaas hadduu leeyaho kale hadday ugu timaado kale dhibaatooyin kale waxay kaloo ka imaan karaan dhaqaala dari hadday jirto kale qofka waa ku imaan kartaa inta badan waxaa lahaa soomaalida boqolkiiba sideetan waxaa la dhahaa dhibaatada stresska wada saameysay amni daradaan inta badan loo sababeynaya hadduu marka walaalkay dhibaatooyinkaas mid kamida uu haysto waxaa loo baahanyaa inuu xal ka gaaro uu samaysto dhakhtar ama qof saaxiiba uu leeyaho kale tusaale kale hadda anaga dadka markay gobolada joogaan inta badan ammaanaba ka jiro laakiin caqabada ugu weyn waa dhaqaal xumada marka dhaqaal xumadaas oo kale markii uu qofki maanta oo dhan uu ka fikiro sidee deynta iskaga gudaa sidee deynta iskaga gudaa salaadii uu ku tukanayo meel walba markuu joogo uu deynti laysoo xasuusanayo sida ugu fiican waxay tahay inuu qof saaxiiba samaysto qofkan saaxiibka uu kala hadlo uu yidhahda niyahusee deynta u gudi kara waxaa suurtagal ah qofkan saaxiibkiisa inuu si fudud iyo meel uusan malaysanin inuu ilaahay ka siiyo uu yidhahdo war qof hebel kaa bixi kara ama ani adiga iyo dadka inta iskaashadaan oo kale saas ama qofka xataa lagala hadla deynta ku lahaayoo kale ay saasoo kale ku yara fududaato talabaadoo kale arrimaha qoyskoo kale xaaskoo kale iyo ama haddii dhibkaga yimaadoo kalena waxaa loo baahaya labada qofood inay runta loo wada sheego qofka qofkana mar walba waxa ku taagan culeyskii laga yareeyo tan muhiimadda ah oo amni darada iyo taasaa mar walba noogu daran oo qofka ama maxaa la yidhaahda ama dhaqaale xumada guud oo kale ama qofka hal mar inuu dhaqaala darri ku timaado kale uu wuxuu cunilaya taasna waxaa waxa ugu muhiimsan waxay noqonaysaa inuu qofka ilaahay mar walba ku xirnaado maxaa la yidhahda xasuusnaado aayadihiisa qur-aanka iyo waxaasoo dhan ogsoonaado walwalka badan iyo cabsida badan uu iska dhaafo salaada shantii salaadood waqtiga uu dukado adigu uun mar walba uu aamino waxaan qatarta iyo maxaa la yidhahda nolosha fideeta guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka raadiyaha intaasi ayaan kusoo gebgabaynaynaa barnaamijka waxaa marti noogu ahaa toddobaadkan doctor cawaale maxamed cabdulaahi oo ka horgala isbetelka caalamiga ee muqdisho isaga oo su-aalaha kaga jawaabayay dhegeystayaasha soo weydiinayay intaan dib u kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiow ergo ka dhagaysan kartaa raadiow sooyaal mowjadda fm ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
hagaag raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqlaysaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dhowtowaarji markana gaalkacyo roobabka da-ay gobollada mudug iyo bari oo daadad ka dhasha ayaa xoolo ku dilay deegaano ka tirsan gobolladaasi roobabka oo da-ayay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa daadadkoodu waxay sidoo kale saameeyeen guryaha ay dadku degan yihiin oo qaarkood ay burbureen warbixin arrintaa ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha raadiyo ergo jibriil cismaan cilmi roobabka xooggan ee weli ka da-aya deegaanka towfiiq iyo tuulooyinka hoostagah ee bariga gobolka mudug islamarkaana gaalkacyo u jira boqol iyo sagaashan kilomitir ayaa sababay dhimashada laba kun oo neef oo ari ah ilaa iminka kuwaas oo ay dileen biyaha fatahaadda ee kasoo burqanaya dooxooyinka deegaanadaas sida raadiyo ergo uu u sheegay guddoomiyaha deegaanka towfiiq ee puntland maxamed cabdulqaadir axmed
dadka magaalada labadeeda saameynta way gaadhay laakiin waxay ugu badan yihiin hadda waa dadka dhanka miyiga ay khasaarada u badan tahay oo xoolaha iyo aqalada reermiyiga isticmaalaan ay dhibaata kasoo gaartay dhanka magaalada laftigeeda waxaa jirta dad barakacyaala oo biyo ay waxyeeleeyeen agabkii iyo guryihii iyo meelihii ashyaadii ay deganayeen ay ka qaadeen guryo marka magaalada dhexeeda laftigeeda ka dundubeydaa jira marka khasaaro oo dhanka magaalada iyo dhanka miyiga labadaba wuu yahay laakiin dadka way ku badan yahay muddo afar iyo labaatan saac ay da-ayeen xoolaha ku dhintay daadadka roobka ka dhashay oo ahaa ari waxaa dhaqanayay boqol iyo lixdan qoys oo deegaanka deggan sida uu inoo sheegay guddoomiyaha cabdiwaaxid maxamed axmed oo lixdan jir ah waa abbaha qoys siddeed qof ah miyi toban kilomitir u jira deegaanka towfiiq ayuu deganaa markii biyaha badan ay harqiyeen qoyskiisa iyo xoolo u xaraysnaa waxa uu sheegay in xilli qorax dhac ah oo xoolaha lasoo xareeyey uu daad ku soo rogmaday waxaana ay ahayd laba maalin ka hor oo ku beegnayd saddexdii bishan soddon ari ah ayaa uga badbaaday boqol iyo soddon neef oo uu dhaqanayay waxa uu xusay in weli roobabku aysan joogsan islamarkaana uu ka cabsi qabo xoolaha u haray oo daadadku ay dhibaateeyeen inay ka dhintaan xoolaha u haray iyo ilmihiisa ayuu dhibicda roobka waxa uu kaga okoriyaa bacda roobka oo dad ehelkiisa ah ay ku caawiyeen
aniga islaantii ilmihiibaa gacantaas qabsanay oo jiida jiitay oo kala baxay nabaday marka sidaas arigii iyo aqalkii iyo wixii dhibaa meeshii baan uga tagnay kabacdi haddaan kusoo noqday meeshii markaa ilmihii meel banaan u saarayna ilmihii baa mac u raadsaday oo korka ka saaray ilaayadaa ka liitay arige waa gartay kabacdina dhowrkaa neefa riyaha oo meel maanta geesa riyihii saareen baa ka dhaqsay intii intuba inta ka dhaqsanay waxa lagama soo gaari karo biyuhu neefku biyuhu ka dhergayaa wuu baksinayaa haddeer saacadan bay dhulkii xooluhu ku jireen dadka harqinayaan baktigii macaa inti intiisii badneed wana arag biyihii baa ka soxeeya dhulkii baahasta weli cabdiwaaxid waxa uu tilmaamay inay deganaayeen qoyskiisa dooxada dhinaceeda islamarkaana aysan la kulmi jirin xilli roobaadyadii hore dhibaato noocaana balse roobkan oo ka da-ayay deegaankiisa wax ka badan siddeed saacadood oo xiriir ah uu sababay in togo uu soo rogo biyo badan oo dhibaatada geystay markii daadadku ay yaraadeen ayay dadka tuuladu bilaabeen inay isku gurmadaan tuulada magaalada joogta degmada baa xoogaa soo durmatay dadkii maryo iyo baca baca iyo dukaamadii iyo meelihii maanta bakaaradii baa wax laga soo qaadqaadayo loo kalkeenay badar iyo wax loo kalkeenayo roobka saamaynta ku reebay qoyska cabdiwaaxid iyo kuwa la midka ah waxa uu da-ay gelinkii dambe ee maalintii axadda ee toddobaadkan ha yeeshee roobabkan maahan kuwo weli joogsaday cali maxamuud nuur oo ka mid ah dadka xoolaha ay ka laadeen waxa uu raadiyo erge u sheegay in biyaha ay kala tageen laba boqol iyo siddeed iyo toban neef oo ari ah haddana ay u joogaan shan neef waxa uu sheegay inuusan filayn dhibaatada intaa la eg ee soo gaartay qoyskiisa sababku adigu goor xilli habeen oo aan udagalada noo yimaadeen haddayna bilaabeen oo aanu markaa salalay biyahabaana qaatay reerkuna meel badan buu ku jiray kadib waxaanu ku tuugsanay ciyaalkii baanu ku tuugsanay agabkii iyo arigii aqalkii aanu deganayn iyo arigii waxaa biyihii baa hatalsiyey kadib ba waxaanu kasoo qaqabanay biyihii dhexdoodii ilaa arig yaroo iska neefasa wixii kalena biyihii baa bay ku bixeen welina hadda agabkii iyo aqalkii iyo waxama haysano hadda dhaban ilaa baanu baca iyo firliyaal iyo xoogaa raashin oo magaalada nooga keenay baanu hadda ku katirsanaynayo hadda aan doodan cali waxa uu xusay in roobabku ay weli socdaan islamarkaana qabowga daran uu ka cabsi qabo in carruurtiisa ay waxyeeleeyaan maryo aan badnayn iyo bacda roobka ayuu ka haystaa gabaad uu dhaxanta kaga huwiyo carruurtiisa abaarta ka hor waxa uu dhaqanayay saddex boqol iyo sagaashan neef oo ari ah haddase rajadii uu ka qabay in xoolihiisu roobka dayrta ay ugu dararaan meesha ayay ka baxday waxaan kasta maqsaanta ay leedahay ilaahay baan noo nafeeyey barwaaqa ilaahay na siiyey biyii baa noo fadhiya laakiin naloo gurmado baan naisku baaqanaa dadku dad walaala waa dhashayeeyo dadku wax ka fisayin in lasu kaalmeeyo haatan madayrika aanu ciibo lahayn iyo wixii aanu qaado lahayn waa wax iska qoran weeye dunyana waxbaa ka haystaa dawladkeygii inastaariya waa haystaa maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay digniin loo dirayay dadka deggan deegaanada u dhow xeebaha puntland iyo somalilan cali waxa uu sheegay in digniintaa ay soo gaartay oo maalin ka hor uu ka guuray bariga towfiiq ee dhanka xeebta jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
hagaag halka aad nagala socotaan waa raadiyo ergo oo aad ka maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban markana garawe maamulka puntland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay fuustooyinka caaga ah ee biyaha lagu shubto fuustooyinkan oo markooda hore laga keeno dalalka khaliijka ayaa halkaa la geeyaa iyaga oo maran balse kiimiko ay ka qoyan tahay qaar ayaa lagu keenaa waxyaabaha uduga halka waxyaabaha kale ee dareerada ahna dadku ay u isticmaalaan sida shaambooyinka warbixintan waxaa magaalada garowe ka soo diray wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax jaamac foostooyinka caagaga ka samaysan ee biyaha lagu shubto waxaa deegaanada puntland lagaga mamnuucay amar madaxweyne oo laga shaaciyey shirka golaha xukuumadda puntland ee maalinimadii khamiista wasaaradda caafimaadka puntland ayaa soo jeedisay joojinta foostooyinka caagadaha waxaana ay wasaaraddu sheegtay inay khatar caafimaad ku yihiin caagagu nolosha dadka iyo tan duunyada maadaama uu lagu keeno waxyaabo kiimikooyin ah sida uu tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji oo u warramay raadiyo ergo maadaama fuustooyinkan aan loo samayn in biyo loo isticmaalee aashito iyo dabadaha lagu soo isticmaalaa waxyaaba kiimika ah ayaa badanaa lagu shubaa oo looga faa'iidaystaa ganacsatadeennii soomaalida waxay samaysay marka intay soo iibiyeen soo qaateen caagii kiimikada lagu isticmaalayay ayay waxay ka iibinayaanin dadkii waxaa laga yaabaa iyadoo si fiican la isaga nadiifin amaba dee waa caag oo kiimikadii loo isticmaali jiro lagu soo shubayay ay la falgashay oo jirka ka gashay boodhiga oo aan laga saari karin in mataqaanaa loo isticmaalay oo biyaha waa arrintan hadda biyaha la cabo badanaa dadku u isticmaalaan marka arrintaasi waa amar madaxweyne lagaba ganacsan karo loomana isticmaali karo biyaha la cabo foostooyinka caagaga ah ee biyaha lagu shubto waxaa marka hore dalalka khaliijka laga keenaa iyaga oo maran balse leh qoyaan milan kiimiko ah qaar kale ayaa lagu keenaa waxyaabaha uduga ah halka kuwo kalena lagu keeno waxyaabo dareero ah oo ay dadku isticmaalaan sida shaambooyinka ganacsada cabdinuur sheekh axmed oo ka mid ah ganacsatada magaalada garowe ayaa qaba in la hirgeliyo warshado yaryar si looga maarmo waxyaabaha dhibta keenaya ee lasoo dhoofsado caagadahan waxaa laga keenaa mamlakada imaaraadka carabta laga keenaa ayagoo maran baa la keenaa marna ayagoo wax ku jiraan baa la keenaa qayb waxaa jirta marka oo furkooda kale uu weyn yahay oo ballaaran yahay qaybtaas waxaa lagu keenaa unsiyada iyo waxyaala waxaa lagu keenaa cuduraadka qayb ka mid ah qaybna waxaa lagu keenaa waxyaala maaragtay ooliyada iyo waxyaala maaragtay lukud ah oo loo isticmaalo warshadaha iyo meelaha maaragtay iyo iyo maaragtay faaradaha iyo meelaha waxyaalaha maaragtay loo isticmaalo mawaadka loo isticmaalo lagu keenaa kadibna goortay ka dhamaatay dadka soomaalidu iyo ganacsatadu dib bay uga sii ganacsadaan oo way sii iibsadaan inta badan dadka iibsada oo hawshaas ay macnaha manfacada u leedahayna waa dadka u badan dadka miyiga degan iyo dadka meelaha tuulooyinka oo fogfog oo magaalooyinka fogfog waaweyn oo aan maaragtay lahayn biyogelinta iyo biyaha aan sida fudud ka helayn bay macnaha baa dadkaasa isticmaala waxayna u leedahay dadkaas faa'iido badan bay ka helaan waayo waxa weeye toban tanag bay qaadaa bahashaasi markay tobankaa tanagoo biyuhu ku shubaan reerka remiiga dee wuxuu haysanaya muddo ku dhow asbuuc oo naftoodii iyo maaragtay bay maaragtay ugu kaalmaysanayaan oo macnaha ay u isticmaalaan dadka ganacsatadana faa'iida ku qabaanoo qiimaha la siiyaa bahal shan iyo toban doolar baa la siiyaa dadka ka ganacsada arrintaasna faa'iiday ka helaan faa'iida ay ka helaanna dee waxay dib ugu celiyaan xaafadahooda iyo guryahooda iyo macnaha masaariif uga soo baxday dowladdu inay ka shaqayso dhanka ganacsatada oo markay wax ay ka ay rabto inay wax ka dalka wax ka saadho inay wixii oo meeshii beddelkeedii meesha keentaa la rabaa haddii jirgaamada hadda ma joojisay waa inay keentaa wix jirgaamada u dhigma oo aan dhibaato ay side effect dadka aan u lahayn ganacsigan sida ugu soconayo dadkiina ay ka shaqaysanayaan baahidoodina ka badabaranayaan waxaas maxay yihiin su-aasha weeye waxaa weye waa ina keentaa waa ina warshado keentaa sameeya waddan gudihiisa caagadii balaastiga ku sameeya kaba taxadadhaba inaanan aysan tasarruf sameyn hore ayay sidan oo kale u joojisay caagaga iyo bacaha laba kun iyo lix iyo tobankii hase yeeshee ma aysan dhaqangelin haddaba sidee markan ay u dhaqangelaysaa amarkan joojinta foostooyinku waa kan mar kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji dowladdan waxaa ka go-an hirgelinta wax kasta oo caafimaadka bulshada iyo badqabkooda dhib ku ah haddii alla idmana go-aankaas waa hirgelayaa waana la hirgelinayaa ciddii ka dhiga adeegtana waxaa sharciga puntland iyo dowladdu ay ka qabto ayay wajihi doonta dadku bedel waxay u isticmaali karaan wax kasta oo biyo lagu kaydin karo oo aan khatar keeni karin caafimaad oo birtoodii ha isticmaaleen oo macdanka ahayd ama ha isticmaalaan oo adduunyada wax kale laga isticmaali karo oo mataqaan caagag waxaa jira aan aashito loo isticmaalin laakiin fuustooyinkan hadda lainoo keeno waxaa xaqiiqa ah aduguba hadda waa aragtay markay cusub yihiin la keeno waa artay waxa ka soo uraya iyo waxa ku yaala in waxyaaba kiimika ah loo isticmaali jiray marka dadku waxay isticmaali karaan bedel kasta oo aan khatar caafimaad iyo khatar noloshooda aan keeni karin oo la tijaabiyey oo la xaqiijiyey hadday doonaan qabadoodii ha tasheen qaba hantolan jirna waa garanaysaa qabadiina weli waddanka ugu taala wasiir ku-xigeenku waxa uu intaas ku daray in cidda lagu qabto iyadoo badda ama beriga ka soo gelinaysa deegaanada puntland caagaga foostooyinka ah laga gubi doono dad kale la horgeyn doono sharciga haddaba maxay tahay khatarta caafimaad iyo midda deegaan ay leeyihiin caagagu maxamuud cali samatar waa khabiir ka faallooda arrimaha deegaanka basic bejisku waa wax toxic services baleed ah waxyaaba sun ah oo oo laga sameeyey waxyaabaha kasoo haray warshada qashinka oo kale ah marka toxic serviceskan oo kale waxaa la yihahdaa waxaa la yidhahdaa waa non biodegradable baa la yidhahdaa waxyaaba aan burburi karin oo si fudud aan ugu milmi karin ciidda tox serviceskan ama waxyaabaha kan balasigiska ah waxay si toos u dilaan xoolaha ama noolaha ku nool badda iyo berigaba iyagoo waxa weeyaan raba inay quutaan waxaa la yidhahdaa sanad kasta waxaa la yidhahdaa ama noolo ku nool badda ama mid berri ha joogo bay waxay u dhintaan waxyaaba toxis ay cuneen hadhow goorta waxay wax layaa markii dadki wixii cunaan kadibna goorta dadkii baa laga yaa inay si direct iyo goorta ama indirect iyo goorta iyaguna u isticmaalaan iyagoo waxa weeyaan dee sumaysan ama waxyaaba suna waxa weeyaan uu badda ka helay kadibna wax si saameyn leh wax way dadka usoo gaarayaan maxamed saalax raadiyo ergo garowe
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo iyo kuwa xaaladaha deegaanadooda ka hadlaya waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban markana aynu wada dhegaysanno qaar ka tirsan codadka dhegaystayaashii ina soo wacay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi waxaan joogaa degmada beledweyne waxaan raadiyo weergon ka codsanayaa degmada beledweyne waxaa ka dhacay fatihaad eed iyo eed dad u saameeyey waxaan warbaahimaha raadiyo weergon ka codsanayaa dowladda iyo inaad naga gaarsiideen ay nagala soo gaaraan cuno baco iyo wax aan ku okorno waxaa meeshaas ka dhacay fatihaad aad iyo aad u masiimo badan waxayna sababtay dhimasho iyo dhaawac dadna waa ku dhinteen dadna way waa lumay gooyaalhe dadna waa la waayey dadna way ku siga yihiin hadda waxaan ninka codsanayaa inaad nooga soo gaartiin wax aan cuno iyo waxaan ku okorno intaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wamaadantiin raadiyo ergo sida wacan wanaagsan noogu samaydeen lambarkan lacag la-aan asalaamu calaykum raadiyo ergo waa in salaam magacaygu waa yaanan ka soocaysa gobolka miid gaar ahaan magaalada bocal agteeda ayaana ka soocaya waa laban ka camanayna ahaya oo naga cunaya dhirta ayaan ka camanaynaa hayo hoobaale dhirta cunaya hoolahu geelina hadguurinaya wuu dhamaysanayaa marka ayaan saasaan ka camanayna walaal reediyo weerga waxaan u daaqaya hayada soomaaliya madaxweynaha madaxweynaha galmudug waxaan ugu daaqaya naga soo keena ayay ahaan hoolihii hadgurinaya waxaana xoolaha gaajo meeshaas ka raacaysa marka ayaa xaas arnoonin ka soo gaaro ayaxaan bahalashada kacamanayna reediyoerga waa salaameyntiyaasa inku waraxmatullahi wabarakaatu wayna salaam reediyoerga saa bulshada ugu shaqeynaysa asalaamu calaykum raadiyo erga waana salaamay magacaygu waa maxamed waxaa joogaa magaalada gaalkacyo haddii aa fakarkayga ka dhiibto ama saaca idaacadda arrimaha bili-aadanimada uga warbixiyo arrimaha ka ay ku sugan yihiin dadka qaxootiyaasha ku nool magaalada gaalkacyo iyo agagaarkeeda dadkaas waxyaalo badan bay u baahan yihiin cadabka nolosha bini aadanka oo dhan waxyaalo ka badan kamida baa ka maqan idaacadda marka waxaa u sheegaynaa arrimaha bini-aadamnimada ka hadasha dadkaas codkooda si dheer iyo si gaaba ku gudbiyaan oo ay gaarsiiyaan dadka ay tusayso ilaahay ayaa wax bixiya marka runta laga hadlo laakiin bini-aadanka waa caawiyaa caafimaadka ayaa kamida biyaha ayaa kamida cuntada ayaa kamida kulli ma haystaan xilligan rababaa da-aya waxaa kamida waxyaalihii laga geli lahaa waxa ka maqan inaad gaarsiisaan baan ka codsanaynaa wassalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim radio ergo waa mahadsantihiin waa nuuriya joogta magaalada magaalada waxaan joogaa beledweyne waxaan ka cabanaynaa saameyntuu nagu sameeyey webiga shabeelle waxaan nahay xaafado ku go-doonsan magaalada beledweyne waxaan leenahay naga soo gaarsiiya radio ergo waad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si gurmada inaad kaga soo qabtaan rabaa waxaana ku-go'doonsanahay xaafadaha kamid a xaafad kamid a magaalada beledweyne webigaas ayaana ugu fatahay toban caruura ayaa nooga geeriyootay inalka soo gaara ayaad leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waadin salaama raadiyo ergo waa mawlo cabdi oo jooga deegaanka cadaado ee gobolka galgudi waxaanu ka cabanaynaa haddaan dadka deegaanka nahay iyadoo roobkii dayrta oo wanaagsan ahanla lagu diirsaday waxaanu ka cabanaynaa bahalka la yidhaahdo ayaxa ayaxa ayaa fara baan lagu haya bahalkaasaan ka cabanaynaa dowladda dhexe soomaaliya iyo hay-adaha samafalka wax walba waxaan waxaan ka codsanaynaa bahalkaas sidaan ula tacaali lahayn iyo taxdaaraan kula kaclo inaad war war xaqiiqaysan oo macnaha kula kacno naga soo siidaa reerbaabiyahanu iskana xoola dhaqataynu iskana wax lagula kaco ma naqaano wax lagula kacana qooweyn bahalkaas bahalkaas waxaan rabi lahay inaad wax lagula kaco aada noo sheegta asalaamu calaykum magacaygu waa faarax waxaan ku noolahay magaalada dadweyne runtii magaalada aad ayaa aad ayaa lagu fiican yahay waxaan ka xumahay duufaanta kusoo wajahan xeebaha gobolka puntland dadka oo jooga xeebaha iyo kuwa galomaysataba ahba waxaan leeyahay xeebaha ka fogaada ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa dadka xeebaha ku nool inuu ilaahay uu ka badbaadiyo duufaan duufaanida waan leeyahay raadiyo ergo aad iyo aad ayaa umahadsantihiin jira oo jooga cadowgiinu hadda baan leeyahay
halka aad nagala socotaan waa raadiyaha ergo tebintayada maanta ayaad dhegaysanaysaan markana haddaynu eegno wararkii saadaasha roobabka iyo fatahaadaha roobka dayrta ee sanadkan wuxuu si dhexdhexaad ah uga da-ay qaybo badan oo ka tirsan soomaaliya marka laga reebo gobolada bari nugaal iyo mudug oo ay ka da-een roobab aan sidaa u badnayn waxaa la filayaa in roobka uu sii socdo inta lagu guda jiro bisha nofembar isaga oo u da-aya si xowli ah iyo mid dhexdhexaad ah intii lagu guda jiray toddobaadkii lasoo dhaafay qaybo ka tirsan soomaaliya ayuu roobku uga da-ay si dhexdhexaad ah meelaha xeebaha bari gaar ahaan gobolada bari iyo nugaal ayaa waxaa sidoo kale ka da-ay roob dhexdhexaad ah iyo kuwo xoog leh oo daadad kusoo rogay deegaanada qaar kuwaas oo sababay inay xoolo ku dhintaan iyada oo dhismayaalna ay ku burbureen sida ay saadaashu sheegayso laga bilaabo maanta ilaa toddobada maalin ee soo socota waxaa rabab dhexdhexaad ah ay ka da-i doonaan qaybo ka mid ah waddanka iyo dhulka sare ee itoobiya waxaa sidoo kale la saadaalinayaa in gobolada jubbada hoose iyo bari ay ka di'i doonaan roobab aan badnayn ama roob oo dhani uusan ka di'i doonin daadad aan badnayn ayay filashadu tahay in roobka uu ku reebo meelo ka mid ah nugaal mudug baay iyo bakool toddobaadka soo socda sida saadaashu ay sheegayso afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay roobab dhexdhexaad ah iyo kuwo xoog leh ayaa ka da-ay magaalooyinka beledweyne oo hiiraan ka tirsan walnaweyn oo shabeellaha hoose ka tirsan iyo meelo ka mid ah nugaal iyo mudug oo iyana helay roobab aan sidaa u badnayn dhanka fatahaadaha heerka webiga ee magaalada beledweyne ayaa ah mid buuxa koo iyo labaatankii maalin ee lasoo dhaafay iyada oo boqolkiiba siddeed iyo lixdan magaalada ay biyaha webiga ku jiraan sida lagu caddeeyey sawiro lagu qaaday satellaytka magaalada buulo burte waxaa lix iyo soddonkii saace lasoo dhaafay heerka webiga uu ahaa mid sarreeya iyada oo biyuhu ay gaareen heerkii ugu darnaa ee taariikhda dhanka webiga jubba waxay saadaashu sheegaysaa in heerka webiga uu aad u hooseeyo iyada oo aan laga cabsi qabin inay dhacdo khatar fatahaad toddobaadka soo socda iyada oo toddobaadkii tagana wax fatahaada aanay halkaa ka dhicin wararkii saadaasha roobabka iyo fatahaadaha ee maantana hawaanaga intaa waxaa idiin soo gudbinaya raadiyo ergo iyada oo saadaashan uu soo saaray mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee hay-adda faw oo cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay
dhegaystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay reediyo ergo ay ka dhegaysan karaan efemta reediyo codka mudug maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay eh markana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa magaalada muqdisho kasoo diyaarisay firdowso sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal ismaqal wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaan uga hadalnaa arrimaha quseeya haweenka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa gabdho iskood iskugu xilqaamay kuwacyigelinta waxbarashada dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danta yar ururka waxbarashada gabdhaha iyo caruurta soomaaliyeed waa hay-ad samafal oo ka shaqeysa horumarinta waxbarashada gabdhaha iyo caruurta ujeedada ka dambeysa in la sameeyo ayaa ahayd in wiil iyo gabar kasta oo soomaaliya ah ay helaan waxbarasho dhammaystiran heerkay doontaha la ekaato eh si ay u hirgeliyaan riyooyinkooda ayna u noqdaan qeyb ka tirsan bulshada waxbaratay saliime isxaaq aadan iyo aliise cabdulaahi bilow waa laba gabdhood oo dhalinyaro ah oo ku jira da-da labaatameeyada waana curiyaasha ururkan saddex sano ka hor ayuu kusoo dhacday fakarkan iyaga oo ka eegaya baahida dadka aan haysan waxbarasho ama aan aadin iskuullada caawinta dadka nooca ee doontaha la ekaato waa arrin qaar dhallinyarada ka mid ah wiilal iyo gabdhaba ay ku baraarugsan yihiin saliime iyo aliisa xamar iyagoo yaryar ayaa la keenay waxaa u suuro galay helista waxbarasho oo ay hadda yihiin heer jaamacadeed balse tuulooyinkii ay ka yimaadeen dadka jooga weli ma helaan waxbarasho halcurinta fakarka sida aad kor kusoo ogaateenba waxaa wadaaga laba gabdhood sababta iyo hoosha ay sida tooska ah u qabtaan waxaa raadiyow erga uga warantay saliime isxaaq aadan waxaan anaga aan ku dadaalnaa inaan wax ka qabano waxbarashada gabdhaha iyo caruurta aadka u da-da yar ka yaar micnaha shan iyo tobanka sano kuwaasoo u baahan marka in lala tacaalo dhanka waxbarashada ah caruurta dhammaantooda ma wada qaabilna laakiin waxaan diiradda saarnaa caruurta advanced childrenka oo waxaan ula jeedaa caruurta tabaaleysan aan waxbarashada inta badan aan awoodin ayaan diiradda saarnaa kuwaasaan waxbarasho siinaa aana u raadina scholarship iyo waxyaabo lacayna markeenii ugu horeysay waxaan ku bilownay si wacyigelina inaan anaga iskuulaadka aan booqano oo aan halkaasi ka sameyno xiliyada taabuuradoo kale inaan iskuulada aan aadno oo aan ka sameyno wax la yiraahdo dhiiragelin ardaydaasi aan u sameyno iskuulaadkii anaga dhiiragelinta aan u sameyneynay ayaa kadib markii anaga aan hay-adda aasaasnay ayaan waxaan iskuul weliba aan booqana ka codsan jirnay inay scholarship ayna siiyaan ama minxo waxbarasho oo anaga caruurta tabaaleysan aan ugu talagalnay kuwaasoo ah dad barakacyaala iyo kuwo kaleoo danyar ama agoomana ama xaafadaha joojooga oo laga warqabo dhibaatada iyo duruufta haysato waalidkoodana aan awoodin waxbarashada sidaas ayayna iskuulaadka noogu ogolaan jireen markaa sidaas ilaa ay hadda wax ku wadnaa aliza ka anaga ahaan waxaan ognahay dhibaatada ay leedahay waxbarasho la-aanta waayo annaga waxaan ka imaanay gobol ama tuulooyin hoos yimaada maamulka koonfur galbeed halkaasoo aysanba oolin waxbarasho iskuulo aan ku oolin kadibna waalidkeena ayaa go-aansaday inay waxbarasho noo raadiyaan oo muqdisho ayna keenaan alxamdulilah annaga hadda waxbarasho waa haysanaa laakiin mar weliba waxaan ka jiifan laanaa haryo habeena qalbiyadeena ay kusoo laalaabtaan waxaa jira dad idinka idinlacayna oo dhibaatada iyo duruufta idinka aad soo marteen iyagana soo maray marka dadkaasi sidee waxbarasho aad ku siin kartaan arday waxbarashada wada waa ay adag tahay inuu si dhammaystiran wakhti ugu bixiyo howlaha kale ama uu qarash ku taakulo dad kale saliime ayaa sheegtay inaysan ahayn labaduba gabdho shaqeeya saa darteedna waxa ay isla garteen inay baraan waxa ay yaqaanaan dadkaas waxaa wacyigelintooda diiradda ay ku saaraan fahamsiinta dumarka caruurta haysta in waxbarashadu muhiim u tahay mustaqbalka caruurta uuna kaga bixi karo duruufo badan oo ka hor imaan lahaa goorta ay bilaabeen saliime iyo aliisa waxa ay ku beegneed xilli uu waddanku ku jiro xaalad abaaro taas oo saameysay dad iyo dunyaba waxaana u suura gashay inay tagaan kaamin ay ka mid tahay xerada barakacayaasha badbaado caruur ayay ka bixiyaan waxbarashada qaar kalena waxay u heleen waxbarasho lacag la-aanah sida ay inoo sheegtay saliime isxaaq xeryaha sidgu joogtaa uma tagno maadaama anaga aan nahay arday oo inta badan kama gaarno inaan xerooyinka marar badan aan aadno aan ku laalaabano laakiin xiliyada anaga fasax aan leenahay inta badan juhdi iyo dadaal aan ku bixina inaan meeshaas aadno tani markaasi aan bilownay waxaa inoo suurageliyay inaan wacyigelin u sameyno qoysas fara badan oo barakacyaal oo caruur waalidiin isugu jira dhammaantooda iyo sidoo kale waxaa inoo suuragalay in labiyo toban arday oo soomaaliyeed oo aan awoodin waxbarasho oo agoon iyo kuwo barakacyaal isugu jiraba aan waxbarasho geyno oo lacagaha anaga aan ka bixino oo alxamdulilah iskuul waxaa jiro anaga markaan aan waxbarashadii ardaydii aan geynay kadibna dowladda ay ka dhigtay lacag la-aan alxamdulilah waa ilaahay mahadiisa shamso axmed daa-uud waxa ay ka mid tahay ardayda gabdhaha ah ee ay u suurageliyeen ururkan inay waxbarasho helaan shamso iyo reerkeeda waxa ay ka kooban yihiin shan caruur ah iyo labada waalid degmada qoryooley ayay kasoo barakaceen saddex sano ka hor sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii xilligaa oo ay ka kala gooday waxbarashadeedii iskuulka dhexe qoyskoodu waxa uu ku tiirsanaa ka shaqaynta beeraha oo lacagaha iskuulka looga bixin jiray iskuulka macmuur ee ku yaala degmada qoryooley ayay kusoo qaadatay waxbarashadeeda hoose iyo qayb ka mid a dugsigeeda dhexe markii ay xamar yimaadeen uma suuragelin inay sii wadato waxbarashadeedii ka hor inta aysan la kulmin labadan gabdhood agabka iskuulka iyo nolosha reerka hadda waxaa bixiya oo shaqeeya hooyadeed shamso sanadkan ayaan dugsiga dhexe ka baxay waxaan rajeynayaa in aan dugsiga sare aan aado sanadkan bilaabanaya sanad dugsiyeedka bilaabanaya insha allah waxaa ii suurageliyey gabdhahan walaalahayga ee saliima iyo aliisa kheyrilahaas iyo ayagayaan isku xaafad nahayn waxaan u sheegay in waxbarashadeeda iga kala gooday aan u baahanahayna inaan waxbarashadeeda dhameysto sidaa darteed iskoolkaana ii soo raadiyeen oo marka hore bareefad ahaa oo si gaara loo lahaa lacag la-aan ay ugusoo dhameeyeen kadib dowladda ayaa la wareegtay oo hadda si bilaashaaba ku dhigtaa iskoolka dadka aan ka maqlay in ay mashruucaas ay wadaan inta ka gudubta heerka iskuullada ururkan uma raadiyaan jaamacado dhanka kale howsha ay qabtaan weli kalema aysan kulmin culays dhaafsiisan in loo fahmo in dana gaara ay ku hoos wataan halka goobaha waxbarasho ay u tagaan wacyigelinna ay kala kulmi jireen in aan loo arkin laba qof oo sameyn kara arrinka ay u socdaan anaga ilaa hadda heerkeena micnaha xili oo arday jaamacadda awra raadina gabdho jaamacadda awra raadina weli ma gaarin insha allahu tacaala laakiin waxaa jiri doona barnaamijyo gooniya aan ku dhiirigelin doono gabdhaha soomaaliyeed ama eventiya gooni ayaan u qaban doonaa dhibaatada ugu baahsan ee caqabada ah anagayna haysato waxay tahay xiliyada aan tegayno xarumaha barakacyaasha ayaa waxayna yiraahdaan ma anagaa mashruuc nagu raadsanaysaan ma anagaa sidaas iyo sidaas marka hadalada noocaas oo kale ah waa hadalo inta badan qalbiyadeena u dhaadhaca laakiin ujeedadeena ayaa waxay tahay mid intaasi ka dheer oo ka fog si howshooda oga badato halka ay hadda joogto iskuma aysan dayin inay raadiyaan gacan kale oo ka caawisa helista xarun iskuul ama kaalmo kale oo la xiriirta xoojinta howshooda saliima ayaa intaasi ku dartay in ay kaalmo ka helaan dad kale oo ka bixiya lacagaha ardayda qaar ee iyagu iskuullada ay geeyeen kuwaa oo ku sugan dibadda iyo gudaha dalka
ilaa ay hadda wasaaradda waxbarashada lama xiriirin iyo mu-asasooyinka kale waxbarashada taageera lama xiriirin si ay noo taageeraan laakiin insha allahu tacaala waan ku guda jirnaa xaggay qarashaadka waxaa naga saacida dadooga soomaaliyeed ee faraha badan oo kusugan dunida dacaladeeda waxaa jiro diaasbara oo bil weliba markay dhammaato ardayda anaga qaarka kamid a waxbarashada aan ka bixino iyaga soo dhiiba lacagahooda bangiyaadka ee noo soo dhiga iyo kuwo kale oo waxaa jiro magaalada muqdisho ee nagula sugan oo iyagana sidaas oo kale ardayda anaga waxbarashadooda aan kafaalo qaadna lacagaha ka bixiya
waxaad dhegaysanayseen barnaamijka gobaad waxaa soo saartay idilana socodsiinaysay toddobaadkan furdiso sheekh cabdiraxmaan waxuuna idinkaga imaanayay magaalada muqdisho inta aan ku kulmi doono toddobaadkan xiga waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caafimaad
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitir baan una dhigantaa toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad sidoo kale naga dhagaysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dota r g tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erkawa